dowladda kenya ayaa sheegtay inay joojisay dhammaanba addoonlimaadyada iskaga goosha kenya iyo soomaaliya marka laga reebo diyaaradaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya arrimaha bini-aadaminimada iyo kuwa daadguraynta caafimaadka ee arrimaha degdega saraakiisha soomaaliya waxa ay sheegeen in ay la yaabeen tallaabada ay kenya qaaday tallaabadaasi ayaa timid maalmo yaruun kadib markii dowladda soomaaliya ay sheegtay inay soo celinayso xidhiirhkii kala dhexeeyey dalka kenya warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle dad badan ma aysan filay go-aanka dowladda soomaaliya ku sheegtay inay soo celiso xariirkii diblomaasiyada kala dhexeeya kenya waxaase mar qura warbaahinta hor yimid wasiirka hoggaanka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan alcadaala dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay iyada oo la ilaalinayo danaha daris wanaagga ku dhawaaqaysaa inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd jamhuuriyadda kenya haddaba ma la filayo go-aanka ka soo baxa dowladda soomaaliya wasiir hore cabdixakiin cige ayaa weydiiyey su-aashaas ma garan karno waxaa ku dhaweeyey laakiin waxaa sida muuqata ayaan dhaweyd dowladda soomaaliya warqad bay soo saartay ama ay leedahay idaacadaha aanu ka maqalnay ay leedahay cilaaqaadkii kenya iyo soomaaliya aan soo celinay wax kaloo faahfaahin ah oo la socday oo inoo sheegaya sababaha ama maxaa dhahay qodobada laysku afgartay si loo soo celiyo maxaa xiriirkii go-ay kama hayno dowladda soomaaliya qatar waxay noo sheegtay in soomaaliya iyo kenya heshiiska ay ama cilaaqadku kusoo ceshanayaan lagu saxido lagu saxiixi doono dooxa lagu saxiixi doono laakiin waxa la saxeexayo iyo wax markii hore laisku hayay ilaa hadda faahfaahin kama hayno admiral faarax axmed cumar faarax qare ayaa qaba in dowladda soomaaliya gelisa tashi badan inay soo celiso xiriirka kala dhexeeya kenya xiriirkan waxaan qabaa dowladdu horta inay ka fikirta muddo dad badan oo howlahaas u fara dhuudhuuban inay tala ka qaadatay tala dadkan u dana dalkan u dana dabadeedna go-aankan la gaaray waxaan qabaa inay dowladeenu ku salaysay inay arintii kenya laga tirsanaya kenya ay kasoo tanasuli oo faragelinta u horeyso inay kasoo tanasulsho marka haddii kenya kasoo tanasushay arintii laysku heestay wax loo loo soo celi waayo sabab lagu soo celi waayo xiriirkiibaba iyo muuqataba dadka daneeya siyaasadda ayaa qaba in muhiimay tahay in mar walba la eego danta soomaalida ugu jirta ee soo laabashada xiriirka waxaana si gaara isha loogu hayay arrinta socdaalka gaar ahaana dalkugalka
inuu isku socodka dadka la fududeeyo kow in maxaa dhahay cilaaqaadkii diblomaasiyaed sida safaaradihii iyo shaqooyinkii ka socday ay soo noqdaan oo safiirkeenii uu ku noqdo etoobiya maxaa dhahay ku noqdo nairobi koodiina uu soomaaliya yimaado shaqadihii caadiga ahayd ee diblomaasiyadda ee labada wadan ka dhex socotay inay bilaabataba horta ugu muhiimsan dalalku adduunka waxaa la wada leeyahay danagaa dana qol kasta qol kasta dana waxay leedahay arrimaheed siyaasadda iyo arrimaheed dibadda maxaa dhahay ku saabsan kulley qadar dan istraatiijiga bay leedahay naga leedahay soomaaliya adduunka waxay kaga taallaa meel istraatiijiga marka dowladaha danaha kale istraatiijiga ah bay ka mid tahay waxaanad moodaa hadda inay iyadu wacadcaddahay khubarada ka faalloota siyaasadda ayaa qaba in mar walba muhiimay taha isku socodka labada dal sida uu sharaxayo admiraal faarax qare basaboorka labada dowladood waa mataqaan diriska dowlada diriska waxaa laga rabaaba inaysan basaboor kala qaadan adiga airboorka looga dhifto qofta haddii la arko inay tahay basaboorka dowladda diriskaahe waxyaalaha soo xoojinaya sii xoojinaya ka mid tahay dowladdu mar waxaa jira beri oo madaxweynaha naftiisa uu joojiyo arrintii aan mari jirna meesha la dhihi jira magacyadu waxay dhexdaan waa jeer ribay ahayd waa roonaad basaboorku arrimaha ugu wen yahay ganacsigaa ka mid a hadda waxaan maqlahay lama furin arrintii ahayd ii sheeg qaadka qaadka waqtigiisuu imaana haddii la furay haddii la furay soomali daneere idaa xisaabta waa lagu xisaabtamaha soo laabashada xiriirka labada dal maalmo kadib hadda waxa ay soo taraya cakirnaan siyaasadeed waxaana dowladda kenya ay joojisa dhammaan duulimaadyadii aadaya ama kaga imaanaya soomaaliya cabdixakiin cige ayaa weydiiyey arrintan waxay salka ku hayso
runtii waxaan u malaynaynaa warqadda maanta soo baxday ee sheegaysa in diyaaradihii soomaaliya ka imanayo dhammaantood laga joojiyey ama la farayo maxaa ahaye diyaaradaha adduunka inay soomaaliya ayna ka imaan karin diyaaradaha commercial flights waxa la yidhahdo waxaa la joojiyey waxaana socon doona diyaaradaha un-ta iyo kuwa emergencyga iyo humanitarianka wadaal socon doona marka warkaasi kenya maanta ka soo baxay sababta uga soo baxayna waxaan u malaynaynaa inay tahay jawaab ay kaga jawaabayso warqad maalin dhawid ka soo baxday maxaa la hay-addeena hay-adda somaal duulista ee soomaaliya oo ay leedahay qaadkii miraaga ah weli looma haysto maxaa la hayay license looma haysto weli waddanka lagu keeno sidaan la socono dhacdooyin baa dhacayay afar labaatankii saacadood afartan iyo sideedii saacadood lasoo dhaafay oo ay kenya ganacsato kenyaatiyi rabeen inay qaadka ku bilaabaan iyagoo aan ogolaasho ka haysan soomaaliya shalay ugu dambeysay diyaarado laislahaa way imanayaan soomaaliya way imanayaan oo qaad waday oo maxaa markaa khilaafsan warqaddii ay soo saartay hay-adda dowladda soomaaliya ayaa lagu xanibay kenya lagu xanibay marka waxay markaa kaga jawaabayaan khasaaraha kaga yimida ganacsatadooda ama ayaan u malaynaynaa inay kaga jawaabayaan warqadda maanta soo baxday dowladda soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay inay soo celisay xiriirkii diblomaasi ee kala dhexeeya dowladda kenya kaasoo hore u goay bishii diseembar ee sanadkii hore v o a soomaaliya waxay la xiriirtay maareeye hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin maareeye axmed wuxuu u xaqiijiyay v o a go-aanka kasoo baxa kenya inuu yahay mid jira wuxuuse ka gaabsada ka hadalka arrintan isagoo tilmaamay inay ka warsugi doonaan dhanka xukuumadda waxa ay ka dhihi doonto sidoo kale waxay v o du la hadashay afayeenka xukuumadda soomaaliya balse wuu ka gaabsaa arrintan cabdulqaadir okey v o a muqdisho